maxkamaddu markii ay dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weyddiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in gaashaanlo sare xoogga cabdinaasir xoosh maxamed iyo marxuumka uu dhex maray muran kadibna uu eedaysanuhu xabad madaxa kaga dhuftay marxuumka maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah iyo cadaymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadaymaha laga qoray markhaatiyaasha qoraalka eedaysanaha looga qoray garsoorka hortiisa bistooladii lagu dilay marxuumka koofiyadii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabaddu ugu dhacday madaxiisa warqadda caddaynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyaysan oo la xidhiirtay habka uu dilku u dhacay maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeerdheelanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanlo sare cabdinaasir xoosh maxamed uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah kow waxay ka xayuubisay derajadii uu sitay oo ahayd gaashaanlo sare labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ekis sareeyo guuto saciid aadan yuusuf saciid mariino